shan iyo labaatan sano oo burbur xoog leh ay soo martay magaalada muqdisho ayaa haatan waxaa ka muuqanaya horumar muuqda oo dhinaca dib u dhiska ah wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa haatan ku sugan magaalada muqdisho oo warbixintan nooga soo diray sanadahan dambe deganaanshaha ka jira magaalada muqdisho waxa uu suurtagal ka dhigay in maalqabeenada soomaalida ay maalgashi ku samaystaan caasimadda inta badan horumarka waxa uu ka muuqdaa wadada maka almukarama oo laamigeedu ay dayactirtay dowladda turkiga xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi ayaa v o a uga warramay kaalinta dowladda turkiga iyo bilicda muqdisho sida ay dib ugu soo laabatay dib u dhiska dalka waxaa qayb weyn ka qaatay walaalaheen dowladda turkiga sanadkii laba kun iyo kow iyo tobankii markuu yimid ra-isul wasaarihii hore rajab tayyib erdogan magaalada muqdisho asigii xaaskiisa magaalada muqdisho waxyaabihii ay ka qabteen waxay inoo dhiseen in ku dhow saddex iyo labaatan kilomitir oo jid laami ah oo magaalada muqdisho dhexdeeda ah sidoo kale ilaa saddex boqol baallo oo nal ah oo nalalka nooca qoraxda ku shaqeeya soolarka ayay ku dhejiyeen isbitaalkii weynaa ee digfeer oo ay si casriya u sameeyeen oo hadda uu ka qayb qaadan karo ka mid yahay wadamada geeska africa ku ugu casrisan sidoo kale cisbitaal kale oo yar oo la yidhaahdo deva ay ka sameeyeen dugsigii sare ee banaadir iyagoo magaaladan bilicdii kusoo celiyey nadaafadii nagal qayb qaatay baabuur iyo qalab iyo shaqaale fiican oo soomaalida ama gobolka banaadir dowladda hoose shaqaalaheeda qaar ka mida ay la garab taagan yihiin shaqadaas ayay waxay noo sameeyeen in laga magaalo laga aruuriyo waxalaal wixii qashinahay isla markaas la geeyo goobo loogu talagalo magaalada ka baxsan sheekh cabdulaahi sheekh axmed waa nin aanan muqdisho meelna uga bixin xilliyadii dowladdii hore ilaa muddadii dagaalada sokeeye waxa uu sheegay in ay jiraan xarumo isugu jira wasaarado iyo hoteello caalami ah oo weli aanan dib loo dayactirin wasaaradda waxbarashada iyo xarumaheedii meshahaadooyinka wasaaradda kalluunka wasaaradda kalluunka wasaaraddii geed iskoolada isgaarsiinta jubba wasaaradda arrimaha gudaha maaliboordeedii hore oo iskool laga dhigay madbacadii qaranka oo laga samey jiray laga sameey jiray ay ahayd foojaradii rasiidyadii lacagqabashada joornaalkii dowladda laga saari jiray iyo meelihii dalxiiska loo imaan jiro jubbo kaleeto curuuba ya oo waxba laga qabanin wasaaradda arrimaha gudaha oo waxba laga qabanin
marka dayactirka hadda meelaha lagu sameeyey iyo wasaaradaha dhismaha loo sameeyey iyo laamiga waddada inta laga hagaajiyey maxaa nooga sheegi kartaa iyadana waddada weyn ka imaanaysa fiad oo ilaa airboortka gelaysa taasoo la sameeyey wasaaradda boostadoo la sameeyey wasaaradda isboortiga oo la sameeyey kalluumaysiga oo la sameeyey gaashaandhiga iskool iskoola midi shantaraale marka dadka qaar waxay leeyihiin xamartii hore ama degmooyinkii shangaani boondheere cabdicasiis shibis xarumihii ku yiilay dayactir laguma sameyn meelihii taariikhiga ahaa oo magaalada muqdisho dadka bilmathalan ka maqan oo kale jubbo kale curubo tiyaatarka oo kale hooyooyinka oo kale dadka micno noocee ah ayay ugu fadhiyeen markii ay dhisnaayeen waayo tiyaatarka waxaa suugaanta soomaaliyeed ayaa laga faafinayay riwaayado badanna waa laga daawanayay wacyigelin dadkana way ka helaayeen madbacada qaranka waxaa waay wax laga sameyn jiro foojaradii rasiidyadii lacag qabashada waxyaalaha dowladda muhiimka u ah buugta iyo waxbarashada joornaaladii waxyaalahaas dhan oo dadka u fadhiya waxay ahayd akhristayaal iyo wacyigelinba marka hadda ka waran ma kula tahay maadaama meelo cusub la dhisayo oo xamar cusub laga bilaabay ma laga maarmi karaa is leedahay meelahaasi hore haddii la helo meel oo buuxin karto baahideeda lakin waxaan jecelnaha in meelihii hore orijinaalka ahaa dib dib loo dayactiro lana howlgeliyo waa mahadsan tahay mudane xogeen waxaa jirta xarumo badan oo dalka intii uu dhisnaa aada u qurux badnaa waxaa ka mid ah hotel jubba hotel curuba madbacaddii qaranka wasaaradahana waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha tiyaatarka qaranka xaruntii hooyooyinka dhammaan intaas xilligan laguma shaqeeyo oo burbur ayaa ka muuqda maxay tahay sababta loo dayactiri la-yahay waa run bilicda magaalada hotel curuba si u ahaan jiray dadka dhan way wada ogyihiin quruxduu lahay bilicda magaalada oo meesha ku yaalay iyo hotel jubba iyo hotel shabeelle wasaaradda dalxiiska oo aan aada u actiif ahayn ama aan aada u howlgelin tan kale dowladda federaalka oo iyadana laba sano soo jirtay oo dhinacageeda isku taagto oy waxyaabo badan ay qabsato rajaynayno ay waxqabadkoodii kaleeto dhinacii sharciyada iyo constitutionada iyo howlihii kale ay ay ku mashquulsan yihiin waayo mahne in meelahaas ay goobahaas dib loo dayactiro waa rajada qorsheha ku jirtaa wasaarad badanaa qorshaha ku jiro tiyaatarka qaranka qorshaha ku jira isbartiibooyinkii isbartiibadii istaadii muqdisho weli qorshaha ku jirtaa iyo iyo xarumo badan oo kaleeto marka wuxuu keliya uu sugaayo waxa waaye dadka soomaaliyeed inay wax qabsadaan oo iyaga ay bilaabaan inay waxooda qabsadaan gacantooda ay wax ku qabsadaan xuseen xasan dhaqane v o a muqdisho